bismi illaahi raxmaan raxiim runtii waxaan isugu nimi iyadoo rabadaantii laga soo baxay shuwaalkiina lagu jiro in aanu wax ka nidhaahno arrinka ciidamada iyo darajooyinka laba arrimoodun weeyaan hadalkaygu ugu horeyn horta waxaan aada iyo aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa kow guddidii kale saaridda ciidamada arrin adag oo labaatan sannadood lagu dhici waayey ayaa madaxweynuhu guddi u magacaabay madaxweynaha iyo guddidaaba waxaanu ku hambalyeynaynaa sida fiican ee geesinimada leh ee go-aanka adag ay u qaateen ee maanta ay ciidamadii darajadoodii u qaateen ee ay igu wiideen hambalya baanu leenahay qodobkayaga labaad waxa weeye institution xafiis shaqadiisii wata xafiis shaqadiisii wata in shaqadiisa lagu ixtiraamo weeye sida darajadaba loogu kala dambaynaya maanta in xafiisyaduna shaqada iyo waajibaadkooda dastuurigaa u kala dambeeyaan weeye cabatina wa imanaya laakiin si gobonnimo leh oo qurux badan ayay yidhaahdeen bini aadmi baanu nahay ciddii cabanaysa ha noo timaado cid kasta oo cabanaysa waxaanu leenahay xafiiskii shaqadan lahaa wuu idin doonayaa u taga way idiin fadhiyaan waxa keliya aanu dadka ka wacyigelinaynaa waxa weeyaan inay u daayaan xafiiskaa shaqadiisa ciidamada qarankana aan qabaa'il laga dhigin hudheellada aan laga hadal hayn inta aanu saaka annagu farriinta aanu diraynaa waxaanu leenahay askariga cabanaya ee cabanaya maadaama ay guddidii yidhaahdeen noo kaalay ninkii cabanayo inuu askarigu isagoo edaableh u tago reerahana waxaanu u soo jeedinaynaa inay ka daayaan ciidamada qaranka qabaa'ilka ay ka dhigayaan waayo qabiil hub la siiyey qabiil darajo la siiyey ma jiro nin ciidana baa la siiyey ninka ciidankiina xafiiskiisii inuu u tago unoo hadduu cabatin jiro ciidankani nineteen ninety tree buu wuxuu noqday ciidan qaran anigu kolley waxaan xogogaal u ahay dee qaar dhintay oo aanay qabaa'ilku kuwa dagaalada ku dhintay oo qabaa'ilku aanay sheegin inay saaka yidhaahdaan qabiil hebel waa lagu tacadiyey waxba lama siin waa foolxumo wax kale odhan maayo shuwaalkii baa lagu jiraa labada arrimood aynu u yeedhnay waxa weeye ciddii cabanaysaa sida guddidu yidhaahdeen inay xafiiska ugu tagto iyo inaannu hambalyayno guddidaa iyo madaxweynaha somalilan oo aanu leenahay go-aan geesinimo labaa qaadateen ilaahay ha idinka jasaaysiiyo maalin wanaagsanna waa bixiseen ciiddii rabadaan aynu soo soomanayn ayaa lala eegtay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin go-aanka geesinimada lee qaadateen annaguna waa idinku taageersanay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
hambalyada waxaan la qabaa xildhibaanadii xildhibaanadii ayaan la qabaa hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo horta go-aanka wanaagsane la gaadhay wax walba waa go-aan go-aanka madaxweynuhu gaadhay iyo guddidu gaadheen aad iyo aad baanu soo dhoweynaynaa annagoo haddaanu guurtida nahay waxaanu soo dhoweynaynaa kale ciidamada darajada qaatay iyagana waa soo ee garbahoodu madhnaa markii hore ama cududoodu madhnayd kuwaan aad iyo aad baan iyagana u hambalyaynaya kuwa aan qaadanna waxaan le iyagana waa hambalyayn way soo socdaan iyaguna kuwaasna waa hambalya waa hambalyo iyaguna soo maad fahmi qabiil maaha ciidanku dadka ka hadlaya qabiilka ama qoloqolada sheegaya ciidanku qabiil maaha waa qaran sagaal iyo sagaahankii baa la qaranbeeyey maanta wuxuu leeyahay taariko iyo wax iyo cilmi iyo wax iyo derajo laga daayo qabiilka cabashada ayaa timi cabashadu way iman kartaa waa la caban karaa waa la hadli karaa saddex qaybood baa lagu saleeyey ciidamada saddex qaybood ayaa lagu qaybiyey ayaa lagu saleeyey taa wixii dee ka badan ee la soo saarayo guddidaa lahayd soo maad fahmin saddexdaa qaybood ninkii galay uunbaa dee meeshiisii noqday oo calafkiina waa meeshooda derajaduna waa carab iyo iyo iyo wax waliba anigu waxaan leeyahay laga daayo qabiilka ciidanka sidaasaan arrintan hadalka soo koobayaa alxamdu lilah rabbialcaalamiin waay hambaliyo hambaliyo hambaliyo
waxa weeye dawlad baynu nahay dawladina iyadaa dadka iyo dalkaba ilaalisa hadday ilaaliso wax muddo dheer soo socday oo lagu soo raftay magaceegana hadba cidda wax go'aamisaa leh marka koowaad waxaannu ugu mahadnaqaynaa ama aan ku tahniyadaynaynaa go'aanka madaxweynuhu gaadhay go'aankana raggu ma wada gaadho go'aankana raggu ma wada gaadho nin raganimo leh oo calool adaguunbaa gaadha aadna waxaan ugu sii tahniyadaynayaa anigu anoo xildhibaanah oo nuurayaalo khayrra ah waxaan ugu sii tahnidaynayaa sida uu sameeyey een qabyaaladii ku jirin ninka ciidankii qolo maaha qolo maaha waa qaran qarankana ninka ilaaliye la sharifaa waa inuu sharafkiisa qaataa ninka aan markaa waxba helinina waa inuu ku doonaa sidii yacnu nin ciidani ahaan jiray derajaduna kuma dhammaata intana way soo socotaa ninaan kaan qaadanina walaalkii haw haneeyo ayaan anigu ku soo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu